بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على عبده الأمين نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا اللهم لا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا walaalayaal waxaynu in shaa allahu tacaala sidii iclaanku ku baxay bilaabi doonnaa silsilad kutub ah oo fiqhiga imaamu shaafici raxmat ullaahi tacaala calayhi ku abtirsata fiqhiga imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh oo anigu shaksi ahaan aan ka qaatay الشيخ أحمد بن علي المقرمي حفظه الله تعالى ونفعنا بعلمه شيخ سنو كقاتي شيوخ ديسي بسندهم إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي نو كقاتي شيوخ ديسي سيدة مسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس ومحمد بن الحسن وغيرهم بطرقهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مذهب كاسي وأنه عن شيخها كقاطي شيخها سنة علمديسة وكقاطي يقنا سند كودا أي كقاريان إلى إمام الشافعي إمام الشافعي نو علمديسي كقاطي يقنا وحوي علمدو دي إلى صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كقاطي saxaabaduna nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka qaateen marka fiqhigu waa fahankii shareecada shareecadana iyo fahankeedana culammada ayaa lagala kulmi jiray saas ayay markaa ahayd imaamu shaafici raxmat ullaahi calayhi waxaa markaa isaga loogu nisbaynayaa dee si gaar ah fahankiisii ayaa haddana ula sii socda iyadoo culammadiisi iyo dadkiisii uu ka qaatay haddana si gaara isaga fahankiisii khaaska ahaa weeyi oo la dawinay oo la qoray oo ardaydiisii ay ka qaaday sidaa loosii kala qaadayey ilaa iyo la soo gaaro sheekhaygii raxmatullah xafidahu llahu tacaala sheekh axmed ibni cali almaqrami oo muddo laba sannadood iyo waxoogaa ah ama laba sannadood iyo barh taqriiban aan sheekha markaasi waxa weye cilmiga ka qaadanayey kadibna wii ijaaseeyey madhabka dhigistiisa iyo ku fadwoontiisa labadaba sheekhu raxmat ullaahi calayhi uu ijaaseeyey waxaan markaa ku tala galnay in shaa allahu tacaala ardayda silsiladani dhammaysata ee kadibna madhabka sii itqaanisa in iyaguna ijaaso inay ku fadwoon karaan madhabka imaamu shaafici dhigi karaanna loo siiyo silsiladda kutubta aynu halkan ka dhigi doonno in shaa allahu tacaala waxa ay ka kooban tahay shan kitaab safiinatu salaa oo aynu ku bilaabi doonno safiinatu najaa oo ku xigi doona matni abi shujaac oo kusii xigi doona iyo xaashiyat ibni qaasim calaa matni abi shujaac oo ku xigi doona iyo manduumat safwati zubad oo xifdi iyo markaa diraaso noqon doonta biidni illaahi tacaala intaasi waa seeska hore ama gundhiga hore ee ardaygu uu markaa ahal ugu noqon karaya hadduu itqaaniyo uu dabdiyo inuu u gudbo kutubtii roonayd sida minhaajka iyo kuwii lamidka ahaa kutubtan noqon maysa wax inta la dul maro la dul cararo laakiin in shaa allahu tacaala maqsuudka iyo ujeeddada laga leeyahay waa in dad fuqahayi ay ka soo baxaan qaabkay u soo bixi karaanna waa in dadkii kitaabkii ardaygii uu ku celceliyo talooyinkii shalay culammadu ay inoo sheegeen lagu dabaqo sidaa daraaddeed dadka dalabatulcilmiga ee doonaya darsigan inay ku taxnaadaan waxaa markaa loo samayn doonaa in shaa allahu tacaala tasjiil way ayse sajili doonaan koox koox baa la isugu xidhi doonaa kolley ilaahay ha ka dhiga laakiin waxa weeye inaad wada dhammaysataan laakiin haddana de sida caadadu ay tahay inta dhammaysataa waa in kooban inta badan maqsuudka laga leeyahayna waa intaa shan qof ama afar qof oo culamo ah hadday xalqad kasta ka soo baxaan dadku markaa culamo ku filan way heli karaan in shaa allahu tacaala marka ilaahay ha idiin wada qoro guusha iyo najaaxa iyo tafaquha fi diinna diinta si fiican u wada fahamtaan hase ahaatee hadda taargetka iyo yoolka aynu dhigaynaa waa in in shaa allahu tacaala toban qof ilaa shan qof shan ilaa toban inta udhaxaysa oo markaa dad tamakul lehi inay ka soo baxaan duruustani in shaa allahu tacaala qofkii markaa sidaa markaa ilaa zubadka uga adkaada oo heerkii la doonayay ka gaara waxaa markaa xaq u heli doonaa in shaa allahu tacaala duruusta khaaska ah ee minhaajka iyo ku tacalluqa in markaa lagu xidho oo si gaara duruus loogu sameeyo kadibna ijaazadii markaa madhabka ee guud ay sidaasi ku qaataan biidni اllaahi tacaala waxaynu caawa bilaabaynaa kitaabkan ah safiinatu الsalaa kitaabkani markaa iyo kutubta kaleba saynu sheegnay waa madhabka imaamu shaafici madhabka in la barto lagu tafaquhaana waa muhiim waxaanaynu kaga hadli doonnaa muxaadarada soo socota in shaa allahu tacaala ee habeenka arbacada ka warramaysa altamadhub waaltacasub ayaynu tilmaami doonaa madhab barashada iyo ku-taxnaanta madhab lagu taxmaa faa'iidooyinka iyo muhiimadda ay leedahay iyo sida aan looga maarmi karin halkaasaynu ku tilmaami doonnaa in shaa allahu tacaala laakiin hadda waxaynu ishaaraynaa masaaisha kitaabkaa ku qoran iyo kutubta kale aynu dhigaynaba ee sideeda ayaynu u marinaynaa kitaabkaa lala dacwiyi maayo waxa weeye a'imo inaga aqoon badan baa qoray sidaa uu ugu qoran yahay baynu u aqriyaynaa waxaa ku qoran baynu sidiisa u marinaynaa ardaygu marka uu gaadho heer isagu uu wax kala doordoorto oo uu adilada isu bandhigo dee waa martabad sare taasi laakiin inta ka horaysa anigu inaan ku idhaahdo tan tanaa ka saxsan hayga filin maxaa yeelay aniga waxaa iga aqoon badan sheekhii kitaabka qoray sheekhaa kitaabka qoray sidaa uu markaa isagu rajaxay ayaa lagu soconayaa sidaas ayaa dersiga loo maraya markaad gaadho heer aad sheekha odhan karta odhan karto waa laga saxsan yahay ood qiimayn karto markaad halkaa gaadho adiga ayaa waajib baabay kugu noqonaysaa inaad kala dooratood kaad isleedahay kaasaa daliil xoog badan inaad qaadato markaa waajib baabay kugu noqonaysaa laakiin intaad bilowga tahay ee aada safiino marayso ama zubad dhiganayso ama xataa minhaaj laguu laqbaynayo awood uma lihid inaad tirahdid kaniyo kaa kaasaa ka saxsan awood uma lihid waxay u baahan tahay usus iyo qawaacid shareeco oo la fahmo iyo waxyaalaha qawaacidulistinbaad qaabka nusuusta wax loogala soo baxo inuu qofku aqoon fiican u leeyahay ayay u baahan tahay laakiin tarjiixa aan anigu kuu sheego aan ku idhahda saasaa rajaxan macnaheedu waxa weeye waa inaad aniga i raacaysuunbay noqonaysaa maaha inaad daliil raacayso yaanad qaldamin oonad ismoodin marka wadaadka ku hor fadhiya ee kitaabka kuu sharaxaya uu ku yidhaa saasaa saxsan oo daliilka waafaqsan ha ismoodin inaad adiguna markaad raajixaa qoranayso inaad daliilkii raacaysa ha ismoodin daliil ma raacaysida wadaadkaa ku hor fadhiy unbaad raaca adigu maad garan inay sidani daliilka waafaqsan tahay laakiin isagaa ku yidhi sidanaa daliilka waafaqsan sheekhii kitaabka qorayna wuxuu ama imaamu shaaficina wuxuu leeyahay sidanaa daliilka waafaqsan markaa dee qacanna imaamu shaafici baa aniga iga aqoon badan markaa rajaxaadda aan anigu kuu rajaxaya raaciddaadi raacayso dee waxaa kaaga wanaagsan oo kaaga mudan inaad imaamu shaafici raximah ullahu tacaala iska raacdo sidaa daraaddeed la fili maayo la sugi maayo waxa weeye tarjiix laga yaabo in caado ahaan la bartay taa markaynu ka nimaadno sidoo kale masaa-isha meeshaa ku qoran iyo kutubta kale aynu dhigi doonnaba masale aan daliil lahayni ma jirto adigu ama garo ama ha garanin masale aan daliil lahayni ma jirto hase ahaatee iminka innagu markaynu diraasaynayno khaasatan kitaabada hore isku hawli mayno inaynu daliilkeeda sheegno maxaa yeelay ardayga iminka waxaa laga doonayaa inuu horta masalada suuraysto waxa laga hadlaya fahmo sida looga hadlaya uu garto masaladii sawirkeedii iyo xukunkeedii intaa inuu la tacaalo ayaa laga doonaya haddii laakiin howlo kale aan kugu mashquuliyo taasaa u daliila tan kale ayaa jirta xadiid kaloo khilaafsan baa jiro saasaa looga jawaabayaa dee waxa weeyaan taas waxba ku gaari mayside wakhtiga ayaa kaa lumaya waddaduna way kugu dheeraanaysaa waxaynu u qorshaynay in shaa allahu tacaala ugu badnaan sanad iyo laba bilood inay markaa kutubtaa shanta ihi ay ku baxdo dabcan sanad iyo laba bilood uma wada baahnayn kutubtu laakiin habeenadiibaa saddex uuna haddii habeenada aynu wada dhigan lahayn way ka koobnaan lahayd intaa laakiin maadaama saddex habeen oo keliya aynu dhigayno yacnii bishii waxaynu ka dhiganaynaa waa laba-iyo toban maalmood oo ama saddex iyo toban bay noqonaysaa halkaasaa markaa muddadu ay bil iyo sanad iyo laba bilood ay ka noqotay in shaa allahu tacaala caawa markaa haddaba safiinatu salaa ayaynu bilaabaynaa waxaynu markaa tarjamo kooban ka bixin doonaa sheekhii kitaabkan qoray sheekhii kitaabkan qoray tarjamadiisa ayaynu waxoogaa soo koobi shaykhani magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi ibni cumar ibnu abi bakr ibni yaxya ibni cumar ibni طaaha alxadrami alxusayni alcalawi waa sheekh nasabkiisu uu galo xusein ibni caliy ibni abi aalib radia allahu tacaala canhu xuseen cali oo inankii awowga uu nebigu u ahaaya ee faatimatu zahraa ay dhashay ayaa nasabkiisu galaa wuxuu ahaa sheekh yamani ah oo ku dhashay waddanka yaman gaar ahaan tuulo masiilo la yidhaahdo almasiila oo magaalada tiriim la yidhaahdo koonfur ka xigta oo markaa ah togga xadramowt wuxuu dhashay labaatankii bishii jumaad aluulaa kun laba boqol iyo sagaal kun laba boqol iyo sagaal ayay sheekha dhalashadiisu ahayd waa muddo hadda laga joogo laba boqol iyo labiyo soddon sannadood markaa sheekh sii fog oo muddo badan ay ka soo wareegtay maaha laba boqoloo sanno ayaa sheekha inoo dhexaysay sheekhu wuxuu cilmiga ka qaatay aabbihii iyo laba abtiyaashii ka mida iyo culamo kale oo fara badan wuxuu ahaa nin aada iyo aada ugu dadaala waxbarashada inankiisii oo caqiil la odhan jiray ayaa kitaab ka qoray tarjamadiisa iyo taariikhdiisa wuxuu ka soo naqliyey markaa aabbihii waxyaalihii uu ka maqlay markuu de waraystay uu sheegay waxaa ka mid ahayd wuxuu ku yidhi kuntu fii ayaami sigari aqra'u calaa khaali طaahir bni اlxusein fii fatxi اljawaad bisharxi اlirshaad waxaynu sheegaynaa waxyaalaha uu imaamkani ku sifaysnaa si dalabatulcilmigu dee berigaa isagaa arday ahaa maantana inagaa ardaya haddaynu sidii u dadaalay u dadaallo in shaa allahu tacaala waynu gaari doonaa wixii uu gaadhay wuxuu yidhi sheekhaasi markii aan yaraa abtigay daahir ibni alxusein ayaan ku dul aqriyi jiray kitaabka la yidhaha fatxu ljawaad bisharxi lirshaad ibni xajar alhaytami raxmat ullaahi calayhi baa leh waa kitaab sharaxa kitaabkuu sharaxayaana kitaab culus uu yahay kitaabkaasaan ku dul aqriyi jiray buu yidhi dabcan dariiqada carabtu way ka duwan tahay innaga dariiqadeenna innaga sheekha darsiga dhigaya ayaa intuu akhriyo haddana macneeya iyaga laakiin sheekha casharka waa loo akhriyaa waa lagu dul akhriyaa ardaygaa akhriya halkuu doonayo sheekhu inuu sharaxo ayuunbuu sharaxaa inta kalena dee waa carabe wax badan way iska fahmayaani ilan laqba ma jirayse waa layska dhaafa meesha caddayn u baahan iyo sii faahfaahin ayuunbuu sheekhu isagu dul istaagaa inta kalena ardayguunbaa akhriya haddaba sheekhaygaan ku dul akhriyi jiray buu yidhi kitaabka fatxu ljawaad bisharxi lirshaad kolkaan ku dul aqriyo casharkii aan maalintaa aqriyey wa uaalicu calayhi baqiyata shuruuxihi lmujtamicati cindii kolkaan maalintaa casharka ku soo dul aqriyo markaan soo noqdo waxaan haddana la raacan jiray oon ku celin jiray sharaxyada kale ee irshaadku uu leeyahay ee aan haystay sida imdaadka iyo iscaadka iyo tamshiyada iyo kuwo kaleba waxa kaloon la raacan jiray buu yidhi tuxfatu lmuxtaaj iyo nihaayat lmuxtaaj iyo muqni lmuxtaaj oo iyaguna shuruuxdii minhaajka ah kolkaan casharkii soo akhristo dabcan iminka inagu odhan mayno shuruuxdaha la soo akhristo maxaa yeele kitabkanu dhigayna waa kitaab hoose insha allah markaynu minhaajka gaadhno ama kutubta la midka ah ayaa waxaanoo kutuba loo soo ari lala soo akhrisan doonaa qofkii mujtahidi ula soo akhrisan doona wuxuu leeyahay markaa kitaabadaa ayaan la raacan jiray maalin walba casharka waa kutub waaweyn wakti badan bay u baahan tahay la raacashadeedu haddaba wuxuu leeyahay wakuntu axfadu jamiica maa yuqariruhu wayatakalamu bihi khaali waxaan qoranayay oon xafidayey dhammaan abtigay marka uu casharka noo sharaxayo wuxuu sheegayo ee uu leeyahayna waa de waxa way wada xafidaya marka hadda inuu qoranayey ayaa meesha ka soo baxaysa kadibna uu qaybayo xafidayey wa kuntu udiimu lmuaalacata fi lleyl wax akhriska ayaan joogtayn jiray habeenkii xataa astawcibu leyla fiiha xataa astawciba alleyla fiiha ilaa heer habeenkoo dhanba mararka qaarkood aan ku dhammaysan jiray wax akhris waqad tajii'u bacda alaxyaani alwaalidatu raximaha allah hooyaday allah u naxariistee habeenada qaar bay mararka qaar bay ii soo geli jirtay buulo ii iman jirtay fata'khudu siraaj markaasay faynuuska iga qaadi jirtay min cindii qahran shafaqatan minhaa calaya min kasrati sahari wa muwaasalati iyadoo iiga naxaysa soo jeedkan faraha badan oo ii naxariisanaysa ayay faynuuska iga qaadi jirtay buu yidhi walki faynuuska laga qaada maxaad akhrisani waxba akhrisan marka de waad iska seexanaysa soo jeedkaa dheer daraaddii ayay sidaa samaynaysay buu leeyahay dadaalkiisu saasuu ahaa raxmatullaahi calayhi markii uu yaraa isagoo yar haddana kaana kaiira asalaati yutiiluhaa muwaadiban qiyaama alleyl wuu salaad badnaa salaadda dheerayn jiray qiyaamuleylka ku dadaali jiray isagoo yaroo aan weynaynba markii uu weynaa weynaaday lafteedana aad buu salaadda ugu dadaali jiray adiga arkaya waa ka kitaab dhan salaadii ka qoray safiinatu salaad kan aynu dhigan doonna insha allahu tacaala waa axkaamtii salaada wuxuu isaga laftiisu tusinayaa ihtimaamka gaarka ah ee sheekhu uu siinayey salaada kutubta aada iyo aada buu u jeclaa inankiisu wuxuu leeyahay kaana laa yanfaku can muaalacati اlkutub xataa markii dambe kamuu madhnaan jirin inuu kitaab akhristo deetana kutubtu saasay agtiisa u rasaysnaan jirtay buu leeyay markuu safrayo intaasoo awrqaadoo kutuba ayuu qaadan jiray oo lala raaci jiray hadduu meel degayo iyo hadduu safrayaba uu qaadan jiray wuxuu odhan jiray ina shawqahu laha yacdilu shawqahu liabnaa'i kutubta sidaan ugu soo xiisoodo haddaan ka maqnaado waa sidaan caruurtayda markaan ka maqanahay ugu soo xiisoodo buu odhan jiray kitaabkan waxoogaa ka maqnaaday xiisaha ii qabteen u soo xiisoodaa wuxuu la mid yahay caruurtayda markaan ka maqanahay sidaan ugu soo xiisoodo oo kale kutub aada iyo aada u badan buu sheekhaasi ururiyey kuwo uu qoray oo na way jireen laakiin kuwo badan oo culammadii ka horreysay ah laakiin dee waa la qoran jiray berrig horood ganasaan kutubta gacantaa lagu qori jiray kutub fara badanoo uu qortay ayuu ka dhintay uu ka tegey imika maktabadda axqaaf meeshan la yidhaha yamanta ku taalla maktabadda makhtuudaadkee taalla waxa uu leeyahay sheekha la yidhaahdo saalix ibn cabdillaahi balfaqiih oo tarjamada badankeeda aan ka soo qaaday muqadimo uu ku leeyahay kitaab sheekhu uu qoray oo uu taxqiijiyey oo la yidhaahdo asuyuufu albawaatin liman yuqadimu salaata asubxi cala alfajri alaakhir sheekha muqadimada kulehi ee kitaabkaa taxqiijiyey wuxuu leeyahay majmuucaadka makhtuudaadka ahee yaalla maktabadda makhtuudaadkee tiriim tiisaa ugu weyn oo ugu ballaaran tii isagu uu ka tegey iyadoo weliba qaybo badan ay ka dayacmeen oo meelo kale na qayba la geeyey haddana maanta markaad eegto majmuucaadka makhtuudaadkee yaalla tiisaa ugu badan buu leeyay nin gabayaayo buu ahaa sheekhu oo shicirkana sameeya diiwaan markaa ashcaarana waa uu ka tegay oo weli makhtuud oo aan la daabicin dhul badan buu u safray hindiya masar shaam maka oo xajka iyo uu tegey indonesiya oo jaawo uu tegey meelahaas iyagana wuu u safray sheekhu raxmat ullaahi calayh hindiya markuu joogayna qisaa ku dhacdayoo qolaa sumaysay kadibna ninkii markaa madaxda ka ahaa xaydar abaad ayaa arrintii ogaaday markaa waxa weeye waa dawooyin iyo waxbaa loo raadiyey aakhirkii markaa nimankii dhakhaatiirtii waxay kula teliyeen sac markaa tilmaamo gaara leh inuu caanihiisa cabo sicii baa loo keenay sicii markaa caanihiisa ayuu cabbi jiray sacaa wuu wadan jiray markaa meel kasta uu tegayo ee hindiya dhexdeeda ilaahay u bixiyeen saaxib albaqara saaxib albaqara ayay u bixiyeen qoladii markaa halkaasi uu la joogay maxaa yeelay had iyo jeer markuu meel tegayaba siciisaasi ayuu wadan ilahina subxaana wa tacaala waa ka daweeyey suntii sheekhu wuxuu ahaa nin xaqa aada ugu adag amar bilmacruufkiiyo nahy can munkarkana aada ugu dadaala taasaana lagu colaadiyey oo xataa qolyahan sumaynaya lafteeda waxaa loo malaynayaa waxyaalo munkaraadkii uu ku inkiray daraaddeed inay markaa waxaasi ugu sameeyeen qisad baa ka dhacday isaga iyo sheekh kale oo wakhtiyadaasi sigaarka ayaa aada la isugu khilkhilaafi jiray culammadu maxaaraanba mise xaaraan maaha waktigaa iyo waktiga xoogaa ka horreysay buu soo baxay markaa sheekhu dadkii aadka ugu adkaaya xarimi jiray ayuu ahaa isagoo markaa maka jooga ayuu culammadii mid ka mid ah oo sigaar cabaya arkay culammadii mid ka mid markaasuu ku yidhi se waxaanu cabbaysa adigoo sheekh oo caynkanosana dadka fusaaqda iyo fajarada ayaa waxaan cabo waana xaaraan markaasuu deetana sheekhiina yidhi may xaaraan ma aha idinkuba waa idinka bunka caba bunka waa qahwaan cadi qahwada bunka ah isaga laftiisa markaa khilaaf baa bilowgii markuu soo baxay isaga laftiisa khilaaf baa ka dhex dhacay culamada dhexdooda war waxani waxa weeyaan maxalaal baa mise xalaal ma ah marka wuxuu suuta qahwihiiba layska cabayo kana dee waa lamid uun marka wuxuu yihi isku mid maaha bal haddaad isku mid u arkayso aynu usoo markaa waxa la joogaa madiinaan filaya inay ahayd wuxuu yidhi xujrada halka nebiga calayhi salaatu wasalaam aynu isla tagno anugu qaxwahan cabiyey bal adiguna sigaarka cabi inay dadku kula yaabaan war waxaan qulubka masaajidka nebiga calayhi salaatu wasalaam la soo doortay in balkeena lagu inkiro aad aragtid ee wixiisu qurun noqdee haddaad leedahay kan iyo bunkaa isku mida bal halkaa aynu la wada tagna buu yidhi markaasuu sheekhi aamusay baa la yidhi de wixii uu la tegi kari waayey waxa weeyaan ummadda dhexdooda iyo masaajidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa sheekhu saasuu ahaa kutub badan buu qoray safiinahana ka mida asiyuuf albawaatirkii aynu sheegnay ayaa ka mid ah manaasik ayaa iyaduna ka mid ah xajka axkaamtiisa iyo cumrada ah iyo aadaabta ziyaarada nebiga calayhi salaatu wasalaam sidoo kale waxaa kaloo daabacan oo iyadana uu qoray fataawa sharciya su-aalihii uu ka jawaabay oo iyadana la ururiyey iyo kutub kale oo weli haddaa makhtuud ah oo aan la daabicinba sheekhu raxmatullaahi calayhi waa ka tegey wuxuu dhintay kun laba boqol iyo shan iyo lixdan markii taariikhdu ay ahayd oo macnaheedu noqonayo sheekhu waxa uu cumrigiisu ahaa markii uu dhimanayey afar iyo konton lix iyo konton jir kun laba boqol iyo sagaal buu dhashay kun laba boqol iyo shan iyo lixdanna wuu geeriyooday markaa cumrigiisu waxa uu noqonayaa lix iyo konton jir raxmatullaahi calayhi markii uu geeriyoonayey kitaabka ayaynu bilaabi doonnaa waxaynu ku khatimaynaa sheekhu wuxuu odhan jiray markii markaa dee xanuunka iyo uu dareemay maa uxibu albaqaa'a fi اddunya ila liلsalaaة wa khusuusan salaaةa اleyl waliddacwati ilى اllahi tacaala walitacliimikum caruurtiisa iyo ardaydiisa wuxuu ku odhan jiray isagoo xanuunsanaya oo dee waxa weeye sii socda inaan adduunyada sii joogo ma jecli keliya waxaan nolol u sii doonayaa un haddaan nolol dooni laha salaada iyo weliba qiyaamuleylkii ayuun baan ka warwarayaa wey oo nolosha la jeclaysanaya iyo inaan ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa dadka ugu baaqo iyo walitacliimikum idinka baristiinii inaan wax idin baro intaasuunbaa waxa weeye walwaligahayaa laakiin adduunyo kale oon u warwarayo ma jirta buu leeyahy oon u jecelahay inaan usii joogo abyaaduu markaa akhrihi jiray buu sheegay inankiisu jaza allaahu hada almowta khayra fainahu abaru bina min waalidiina waar'afu yucajilu takhliisa الnufuusi min alأdaa wayulxiquha biddaari alatii hiya ashraf geeridii buu markaa u mahadnaqayaa uu leeyahay ilaahay khayr ha ka abaalmariyo geerida maxaa yeelay waabay nooga naxariis badan tahay buu leeyahy geeridu waalidkayagii oo say nooga naxariis badan tahay adduunyada dhibaatadeedii iyo adaheedii iyo rafaadkeedii ayay geeridu inaga saaraysaa buuli waxaana ina geynaysaa daartii sharafta lahayd ee aakhiro iyo jannadii xaggaasay geeridu ina geynaysaa buu leeyahay raxmatullaahi calayhi waa abyaad runtii tusinaysa shawqa iyo xiisaha uu u qabay ilaahay subxaanahu wa tacaala la kulankiisa iyo daarta aakhiro raximahu llahu tacaala raxmatan waasica wa jamacanaa bihi fii jannaati الnaciim ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekha ha u naxariisto hana inagu kulmiyo jannada lagu waarayo hana inoo geeyo nebigeenni maxamed aha calayhi salaatu wasalaam iyo ambiyadii kale iyo saxaabadii iyo sidiiqiintii iyo dadkii wan wanaagsanaa kitaabkan safiinatu salaa magacaasi sheekhu muu sheegin inuu u bixiyey sidaynu arki doonno wax magaca sheekhu kitaabka kumuu sheegin axkaamtii salaadaanu ugu talagalayo in yaroo caqiide ahoo ka horeysa haddaba magacan safiinatu salaa ah waxay u badan tahay in dadkuuni ay u bixiyeen iyadoo lagu matelayo kitaab kale oo nin saaxiibkii ahaa uu qoro safiinatu najaa la yidhaahdo oo aynu insha allahu tacaala isagana kan ku xigsiin doonno kitaabkaa safiinatu najaaga ah in uun kanna loo ekaysiinayay oo la yidhi waa isla laba safiine ayaad moodaayoo sidaa safiinatu salaa loogu bixiyey safiina sideeda waa doonta marka waa doontii salaada yani axkaamtii salaada iyaa halkan ku dhan kitaabkani sharax waa leeyahay oo sheekhii moxamed nawowi aljaawi waa sheekh indonisiyaan ahaa sixijaaz ku noolaa oo isagoo yar xaggaa yimid sheekhaas ayaa sullamulmunaajah kitaab la yidhaahdo ayuu qoray oo sharax fiicana sidoo kale wadaad doctoro alahdal la yidhaahdo ayaa isaguna sharax mucaasira ku sameeyey sidoo kale hadda bacdulikhwa waxay ii sheegeen saaxibunaa waa akhuunaa sheekh maxamed xusein jaamac inuu isaguna ku sameeyey tacliiqaat iyo markaa adilo uu saaray oo matbuucu yahay oo isaguna inoo yaallo ayaa bacdulikhwa mar dhoweyd ii sheegeen markaa inahaas ayuun baan ka xasuustaa wax kitaabka laga qoray lakiin cid kaloo wax kitaabka ama sharax saartay ama tacliiq kale ku samaysay maan arag mana maqalin waynu iska bilaabaynaa wuxuu ihi alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaamu عalى sayidina muxamadi wعalى aalihi وaصxaabihi أجmaciin alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin mahad ilaahay baa iskale caalamiinta rabbigooda ahaa xamdigu waa in la mahadiyo oo afka laga ammaano ciddii wanaag kuu gashay iyo ciddii tilmaamo wanaagsan lehba ciddii tilmaam wanaagsan leh inaad tilmaantiisaa wanaagsan ku ammaanto waa mahadin wanaaggii uu kuu galay inaad ku ammaantaana iyaduna waa mahadin rabbialcaalamiin allihii ahaa caalamiinta oo dhanba rabbigood kii isagu abuuray maaligooda ahaa ee isagu iska lahaa isagu ku tasarufayay والصلاaة والسلاaم عalى سيidina محamdi salaad ama ammaan ilaahay subحaanaه وataعaalى u ammaano ama naxariisu u naxariisto iyo salaam nabadgelyo uu shar oo dhan iyo balaayo o dhan hareer mariyuu ka nabadgeliyaaba ha u sugnaato عalى سيidina محamed sayidkeennii keennii mudnaa ee muxamed ahaa عalayhi الصalaaةu waسلاam nebi mxamed وعalىa aalihi iyo ciddii isaga raacday atbaacda u ahayd ama qaraabada u ahayd ee mu'miniinta ahayd wa asxaabihi iyo ciddii saaxiibyada u ahayd ee nebiga calayhi salaatu wasalaam la kulantay iyagoo rumaysan sidaana ku dhintay iyagana salaad iyo salaami dushooda ha ahaato ajmaciin dhammaantood awalu maa yajibu calaa kulli muslimin qof kasta oo muslima waxa ugu horeeyay ku waajibihi ictiqaadu macna shahaadatayni waa inuu qalbiga ku qabto oo uu aamino labada shahaado macnahooda wa tasmiimu qalbihi qalbigiisa inuu ku sugo calayhi dushiisa waajibka ugu horeeya ee qofka waajibka ku ihi waa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qiro nebi moxamedna calayhi salaatu wasalaam uu qiro oo shahaadataynkii uu la yimaado ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamada rasuulu llah waajibka ugu horeeya waa kaa marka islaamnimadii qofku inuu muslim noqdo ayaa waajibka ugu horeeya qofka saarani uu yahay markuu taa ka yimaado ayaa waxaa markaa loo soo gudbayaa waajibaadkii kale markaa maadaama sheekhu uu salaada ka hadli doono wuxuu inoo soo horreysiiyuu ka soo hormariyey waajibkii salaada ka horreeyey oo islaamnimadii haddaba ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu llah inuu qofku yidhaahdo weeyi waajibka koobada oo muslim noqdo waa kii aan marka hore muslimka ahayn kii aan islaamnimo loo xukumin ee waalid muslimihi aanu dhalin kii waalid muslimihi aanu dhalin waajibka ugu horeeya waa inuu ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulu ullah oo sidaa islaamnimadii uu ku soo galo isagoo macnahoodana fahamsan haddaanu markaa ku dhawaaqin ashhadu an laa ilaaha ila allah waashhadu anna muxamadan rasuulullah haddii aanu ku dhawaaqin muslim noqon maayo ilaa uu ku dhawaaqo markuu ku dhawaaqo ayuu muslim noqonayaa culammada qaarkood oo yidhi mayane e haddii uu yidhaahdo waan islaamay muslim buu noqonayaa way jiraan laakiin qowlkaasaa lagu soconayaayo qofkii aad waxa weeye aragtay isagoo islaamnimadii doonaya waa in shahaadateynka loo qabto oo laga yeedhsiiyo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah macnaheedana la fahansiiyo marka muslim kasta waxaa ku waajiba sidaasuu yidhi waa kaa soo islaamaya waa kaasoo waa inuu ku dhawaaqa baynu nidhi kii isagu waalid muslimihii uu dhalay kii waalid muslimihii uu dhalay ama intii aanu qaangaarin waalidkiisii islaamay isaguna waalidkiisuunbuu ku laran yahayoo waalidkiisaa islaamuunbuu muslim la yahay haddii uu calool galay waalidkiisoo muslima isaguna waa muslim haddii isagoo aan weli qaangaarin waalidkiisii labadii mid ahaan ama labadiiba ay islaamaanna isaguna muslim buu sidaa ku noqonaya muslim buu sidaa ku noqonaya loo markaa waxa wey khasab noqon mayso inuu ku dhawaaqo ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah isagii aan kuba dhawaaqin ayuu muslim iska noqonayaayo waalidkiisa ayuu soo raaco u yahay intaanu qaangaadhin isaga laftiisa laakiin haddana waxaa laga doonayaa dee ictiqaadka waa inuu fahmo laa ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah oo uu markaa qalbigiisa ka aamino yaanu afkaba kaga dhawaaqin wa tasmiimu qalbihi calayh qalbigiisana inuu ku dul sugo samama calayhi wa fiihi samama fiihi waa la yidhaahdaa arrinka aada go-aansato eed ku sugan tahay eynad ka leexanaynin ayaa samama fiihi la yidhaahdaa samama calayhina waa la yidhaahdaayo iyadana ibnu durayd ayaa soo naqliyey in calaada lafteeda lagu gudbiyo waana muhiim qofku inuu barto ficiladu xuruufta ay ku gudbaan samama calayhi iyo samama fiihiba waa la yidhaahdaa in badan soomaalideenu markaynu waxoogaa carabiya qora isnidhaahno xuruufuljarkii baynu isjiirsiinaa markaasaa ficilkii mid aanu ku gudbayn lagu gudbiyaa midaan iminka maalan oo kale erey ficilkan qaad af soomaaliga waxa weeye qaad iyo u qaad iyo ka qaad iyo la qaad ya sooma kala wada duwana dee qaadna macnahay sheegaysa u qaadna macno kaley sheegaysa la qaadna macno kaley sheegaysa ka qaadna macno kaley sheegaysa ku qaadna iyaduna macno kaloo aan intaa hore midnaba ahayn ayay sheegaysaa marka haddaad xuruuftii isdhex geliso qofkii af soomaaliga iminka bartay ee waxoogaa jajabsanay waxaa dee kala saari maayo waxaanaad kuud iyo kaad iyo kiid ahaysaan u garan maaye si unbuu isugu wada qaadaya innaguna carabiga markaynu ku hadlayna waa saasoo kale intaaba waynu isku wada qaadayna waynu iswada jiirsiinayna marka inaad had iyo jeer u fiirsato culammadu ficilka ama kelmadda xarafkay ku gudbinayaan inaad la socoto halkaa lafteeda carabigii uu kaaga baxaa aad bay muhiim u tahay marka tasmiimu qalbihi calayhi waa la isticmaalaa iminkana waliba iyadaaba badan laakiin kutubtii macaajiimta fiihidaa u badan tasmiimu qalbihi fiihi wmacnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah sheekhu haddaba wuxuu samaynaya hadda wuxuu inoo fasirayaa shahaadateynkii mid walba macnaheedu inoo sheegaya wa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu an laa ilaaha ila allah waxaan ka markhaati kacayaa cid xaq lagu caabudaa allah mooyaana inaanay jirin markaa tira aclam waxaan ogahay weeye wa actaqidu biqalbi qalbigana aan ka aaminsanahay wa ubayinu ligayri dadkana aan u sheegaya intaasoo dham xaggee ka soo baxday ashhaduday ka soo baxday kelmadda ashhadu waan ka markhaati kacayaa macnaheedu waa de waan ogahay wey ilaa man shahida bilxaqi wa hum yaclamuun wax aanad ogeyn de markaa markhaati beenaanay noqonaysa marka ashhadu waan ka markhaati kacayaa yacni waan ogahay wey waanan aaminsanaha dadkana waan u sheegayaaba ma qarinayo saddexdaasoo wada socda iyo ashhaduda laga fahmaya aclamu waan ogahay واعتقد بقلبي قلبي أنا كأمن سنة وأبين لغيري ذاتك أنا الشيغية ألا معبود بحق في الوجود إن أن كونك يجريتان كبا عد حق لغو عابدا جرين إلا الله الله مويان الله مويان عد كلو حق لغو عابدا ما جرتو dad kale oo la caabudaa way jiraan wax kale oo la caabudaa way jiraan laakiin maxaa lagu caabudayaa baatil baa lagu caabudaya xaq waxa lagu caabudaa waa allah jalla jalaaluhu marka lafdiga ilaah lafdiga ilaah macnihiisu waa maxay waa almacbuudu bixaq ilaah macnaheedu almacbuud ma aha waa almacbuudu bixaqin taasay isku raaceen a'immadii luqadee waaweyneed sida khaliil ibnu axmed iyo kayrkii إن معنى الإله هو يهي المستحق للعبادة كي عبادة متيستي سيدا درادة لا معبود بحق وي عد حق لغو عابدا ما جرتو عد عبادة متيستي ما جرتو في الوجود إلا الله جل جلاله وأنه غني وحكرا عن قرية أون أغهي أون تدك أشيغي إن إلهي سبحانه وتعالى غني كيهي عما سواه وح الله وحي كسو هري inuu hani ka yahay maxaa yeele hadduu cid u baahan yahay dee ciddaa uu u baahan yahay baa cibaado xaq u lahaan lahayd markaa markii la yidhi ilaahay keligii baa cibaado xaq u leh macnaheedu waa isagu cidda uma baahna muftaqirun ilayhi kullu maa cadaahu wax alla wixii isaga ka soo hadhayna isagay u baahan yihiin maxaa yeelay dhammaantood wuxuu xaq ugu leeyahay inay caabudaan dee markaa way u baahan yihiin bay noqonaysa وأنه غني إلهي وحو غني كيهي عما سواه وحا الله وحي كسوهري مفتقر إليه إساق وحا أباها كل ما عداه وحا الله وحي كسوهري يرمي إساق ويباهيهين سبحانه وتعالى متصف إلهي وحو كسفي سنياي بكل كمال وناك أردن وناك أردن وحكستو وناك أه إلهي سبحانه يضم يسترنا ربي سبحانه وتعالى وكسي في سيه منزه وحو كفق يهي كهفن يهي كدير يهي عن كل نقص وحكستو نسخان يعيبا وما خطر بالبال وحكلو كهفن يهي وكنزهن يهي waxa maskaxdaada ku soo dhacaya aad sawiranayso iyo awhaamta iyo takhayyulaadka waxyaalaha aad ismoodsiinayso ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu ka nasahan yahay maxaa yeelay ilaahay subxaanah maad arag markaa kayfiyadiisa ma garan kartid sifaadkiisa wixii laynooga sheegay baynu ka ognahay laakiin waxaanaad sasawiranayso dee makhluuqaadkan aad arkaysa unbaad wax ku sawiranaysaa rabbi subxaanahu wa tacaala maad arag sidaa daraaddeed ma sawiran kartid lam yattakhid saaxibatan ilaahay ma uu samaysan zawjad iyo xaas maxaa yeelay waa hani can kulli maa siwaa zawjadii xaaska baahi baa loo samaystaa ilaahayna waa hani uma baahno waa mabaahde walaa waladan caruurna ilaahay subxaanahu wa tacaala male mana samaysan lihinaahu likamaali hinaah ilaahay subxaana wauluuhiyatih ilaahnimadiisa iyo haninimadiisa ayaa markaa waxa weeyaan keensatay inuu ka nasahnaado awlaad iyo caruur walaa yumaathalu ilaahay looma ekaado oo wax shabaha oo u egi ma jiraan fii daatihi daatadiisa ilaahay cidi uguma ega oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax u egi ma jiro wa sifaatihi tilmaamaha uu leeyahayna isagaa la gooniyahoo cid u egi ma jirto wa afcaalihi afcaashiisa axadan ama laa yumaailu bikasri thaa walaa yumaailu ilaahay uma ega fii daatihi xagga daatadiisa iyo wa sifaatihi xagga tilmaamihiisa iyo wa afcaalihi ficiladiisa axadan qofna ilaahay subxaanahu wa tacaala uguma ega oo waxa weeyaan qofna ilaahay subxaanahu wa tacaala la mid ma aha laysa ka milihi shayun wa huwa asamiicu albasiir taasi markaa waa macnaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa macnaa ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah macnaha ay leedahay ashhadu anna muxamadan rasuulu اllah waxaan ka markhaati kacayaa muxamed inuu yahay rasuulkii ilaahay marka la leeyahay iyadana macnaheedu waxa weeye aclam waxaan ogahay wa actaqidu biqalbi qalbiga aan ka aaminsanahay wa ubayinu ligayri dadkana aan u sheegayaa anna sayidanaa hormuudkeennii iyo mudanaheennii moxameda bni cabdilaahi moxameda bna cabdillaah moxamed ibni cabdilaahi bni cabdilmualib inuu yahay cabdullaahi ilaahay addoonkiisii inuu yahay ilaahay addoonkiisii inuu yahay ee aanu ilaah ahayn ilaah maaha waa addoon ilaahay wa rasuuluhu addoommada kale se haddana lamid ma ahee waa rasuulka ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dirayoo intaasuu la dheer yahay makhluuqaadkii kale ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray wa rasuuluhu waa kii ilaahay uu soo diray ilaa kaafati alkhalqi khalqiga gebi ahaantii jin iyo insiba markaa loo jeedaa jin iyo insiba kii loo soo diray inuu nebigu yahay salى اllahu alayhi waalى aalihi wasalam saadiqun inuu yahay mid run sheegaya fii kuli maa akhbara bi waxaliyaalo wixii uu war sheegay yajibu ay waajib ku tahay calىa kaafati اlkhalqi khalqiga gebi ahaantiiba tasdiiquhu waa runtaha inay yidhaahdaan ay rumeeyaan wa mutaabacatuhu ay ku raacaan wixii uu faro wayaxrumu calayhim xaaraanna ay ka tahay takdiibuhu inay beeniyaan oy wax kamida wixii uu sheegay ma jiro yidhaahdaan wa mukhaalafatuhu iyo inay khilaafaan oo wixii uu faray ay markaa ku diidaan oy ka yeeli waayaan faman kadabahu qofka beeniya oo wax nebigu ka warramay ma jiro yidhaahda fa huwa daalimun mid daalina weeyi kaafirun gaaloobay waman khaalafahu qofka khilaafa ee amarkiisa diidaana fa huwa caasin mid markaa waxa amar diidda sameeyey weeyaanoo caasiya khaasirun khasaaray ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa idan shahaadatu an laa ila anna moxamedan rasuulullah iyaduna intaa ayay koobsanaysaa in moxamed ibn cabdillahi ibn cabdilmualib salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi uu yahay addoon ilaahay uu abuuray waladka waxa weeyaan caruurtii nebi aadamna uu ka soo saaray rasuulna ahoo ilaahay uu u diray jin iyo insiba ilaa qiyaami saaca inuu run sheegan yahay saadiq uu yahay wax allayaala wuxuu sheegaa ay run tahay maxaa yeelay isaguna waa run leh waana masduuq masduuq waa maxay waxa loo soo sheegaa waa run isaguna waa run leh markaa dee beeni imanba mayso isaguna been ma sheego cidda u warramaysaana been ma sheegto waa malaku jibriil calayhi salaam marka waa saadiq masduuqa waa run sheege run loo sheego oo runi u timaado waxyiga u imanaya uu run yahay sidaa daraaddeed dadka dhammaantood waajib bay ku tahay warkii uu sheegay waa runtaa inay yidhaahdaan oy sidaa aaminaan wixii uu ma jiro yidhi inay waa runtiioo ma jiro yidhaahdaan wixii uu faray inay sidiisaa u qaataan wixii uu ka reebay inay ka joogsadaan marka waa fi ljumla si guud xagga amarku de waxa weeye amarkii waajibka ah ee waajibnimada faa'iideynayay sunnayaashii iyada lafteeda nebigu wuu inoo diray oo wuu ina faray laakiin de haddana iyada waxa weeye waa laynoo dhaafay inaynu markaa waxa weeyaan iska dayn karna ayaa laynoo ogolaaday laakiin sida asalkaa waa in amarkii nebiga calayhi salaatu wasalaam sidiisa loo qaato qofkii nebiga beeniyey wuxuu sheegay waa beentaa idhaahda ama xadiid nebi oo ansaxay oo sugan oo mutawaatira ama waxa weeyaan macluum min addiin bidaruura ah yidhaahda ma jiro oo waxa weeyaan waxaasi waxba kama jiraan yidhaahda waa gaaloobay wax nebigii ilaahay ka sugan oo aan shaki ku jirin nebigu inuu yidhi qofka yidhaahda haye nebigu wuu iska hadlaya taasi ama wuu u malaynayay waxba kama jiraan oo sidaa maaha qofka yidhaahdaa waa gaaloobo diintii uu ka baxay maxaa yeelay kadaba birasuuli sala allahu alayhi waala alih wasalam nebigii buu beeniyey mar hadduu nebiga beeniye nebiga ama xabad ha lagu beeniyo war quro uu sheegay ha lagu beeniyo ama wax alla wixii uu sheegayba ha la wada beeniyo waa isku mid sidoo kale rusushii kale wixii ay sheegeen wax ka mida hadduu qofku beeniyo rusushii oo dhan qof beeniyey buu noqonaya wax markaa nebi sheegay mar nebi lama beenin karo wafaqanaa ilaahay hayna waafajiyo likamaali mutaabacatihi dhammaystiranka daba socodkiisa iyo ku dayashadiisa mutaabacadiisu waa in isaga la daba socdo oo wixii uu faray la qaato haddaba daba socodkiisa iyo raaciddiisa dhammaystirankeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ina waafajiyo warasaqanaa ilaahay haynagu arsaaqo kamaala tamasuki bisunnatihi dhammaystiranka ku dheganaanta lagu dheganaanayo sunnadiisa calayhi salaatu wasalaam iyo dariiqadiisa iyo hadyigiisa sunnadu waa jidka markaa jidkiisii habdhaqankiisii wixii uu jideeyey ku dheganaanta aynu ku dheganaanayna dhammaystirankeeda ilaahay subxaanahu watacaala haynagu arsaaqo buu yidhi wajacalanaa ilaahay haynaga dhigo minman yuxyii cidda noolaysa axkaama shariicatihi shareecadiisa iyo diintiisa axkaamteedii cidda noolaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo watawafaanaa calaa millatihi ilaahay haynagu oofsado oo haynagu dilo diintiisa calayhi الsalaatu wassalaam waxasharanaa haynagu soo haynala soo xashriyo hayno hayna soo saaro wa waalidiina innaga iyo waalidkeenniiba iyo wa awlaadanaa wixii tafiirteenna ahba wa ikhwaananaa iyo walaalaheen wa axbaabanaa iyo dadka aynu jecel lahayba iyo wa jamiica almuslimiina muslimiintii kale oo dhanba ay macahu miciisa ha inala soo xashriyo oo isaga miciisa ha inaga dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala sheekhii markaa ducadaasuu ku soo khatimay muqadimadiio uu leeyahay intaynu nool lahayna ilaahay tawfiiqda iyo istiqaamada iyo sunnada kuwii ku dheganaada ha inaga dhigo markaynu dhimanaynana diintiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha inagu oofsado qiyaamaha markuu ina soo saarana nebi maxamed miciisa ilaahay subxaanahu wa tacaala innaga iyo waalidkeenni iyo waladkeenna iyo walaalaheen iyo wiil islaam oo dhanba ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka dhigo duco aada iyo aada u qiimo badan qofkana ay aada iyo aada u wanaagsan tahay inuu had iyo jeer ilaahay subxaanahu wa tacaala uu weydiisto ilaahu diintaada nagu nooleeyo o nagu dil waad garanaysaan nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam markii ilaahay nimcadii u dhammaystiray addoonnimadiibuu ka saaray jeelkiibuu ka soo saaray waxa weeye madaxtinimadiibuu siiyey waalidkiisii iyo dadkii baadiyaha joogay baa ilaahay u keenay dad kale baaday baa rabbi subxaanahu wa tacaala isu soo celiyey aabbihii baa dib u farxay oo waxa weeyaan murugo daraaddeed la indhabeelay ayaa dib u farxay intaasoo nimcaha markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu isugu dhammaystiray muxuu yidhi waqad axsana bi id akhrajanii min asijni wajaa'a bikum min albadwi min bacdi an nazaga ashayطaanu baynii wa bayna ikhwatii ina rabbii latiifu limaa yashaa إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين wanaaga ugu sarreeya adduunyada markaad gaadho de wixii hadhay waa geeri weeyaan marka inaad ka walwasho maxaad ku dhimanaysaa ayaa aada iyo aada u muhiima ilaahu saasaad isiisay buu mulkigiibaad isiisay cilmibaad isiisay nebinimaad isiisay waalidkaygiibaad baadiyihii ka keentay anigaad jeelkii iga soo saartay intaasoo nimcaad ilaahay isugu kay dartay maxaa ii dhiman inaad islaamnimada igu disho tawafanii musliman wa alxiqnii bisaalixiin ilaahayow igu dil islaamnimada iyo diinta toosan igu dil waa isagoo nebi ilaahaye nabillahi yuusuf calayhi salaam nebiyun ibnu nabiyin ibni nabiyin ibni nebiy waa nebi ambiyo ku abtirsada oo aabbihii nebi yahay oo awowgii nebi yahay oo awowgiisa labaad nebi yahay khaliil raxmaan uu yahay ayaa wuxuu leeyahay ilaahay waxaad igu dishaa ood igu dishaa islaamnimada igu dil waxaanad markaa igu xidhiidhisaayoo macooda iga dhigtaa saalixiintii iyo dadkii waan wanaagsanaa marka inuu qofku aakhiradiisa aada iyo aada uga welwalo iyo waxa uu ku dhiman doono aada iyo aad bay muhiim u tahay muqadimadii halkaasay ku eg tahay wuxuu hadda gelayaa sheekhu axkaamtii salaada in sha allahu tacala darsigeena berri ayaynu halkaa ka qaadi doonaa wasala allahu wasalam calaa nabiyina moxamed wallahu aclam